جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idma saaka aan idinkugu heenna adinkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaamiyey jabka iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray furmaha dagaalka weerar qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xiisadda u dhexaysa kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sii xoogaysatay xilli magaalada muqdisho laga dareemaya hub urursi labada dhinaca munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatro waxbarasho ee macadka sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas ganacsatada magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ayaa cabasho ka muujinaya burburin uu goobaha ganacsiga u geysanaya maamulka gaalaraaca ah ee somalilan munaasabad lagu sagoontinayo dufco cusub oo ka qalinjibisay madrasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada bulafullaay ee wilaayada islaamiga ee baay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waa sabti lix iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaamiyey jabka iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray furmaha dagaalka marwaan maxmed ayaa warbixintan inoo haya xilli dagaalo culus oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey cadowga ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaano dhacabariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayay weli iska soo dabadhacaysaa qeeladhaanta ka soo yeeraysa saraakiisha murtadiinta xildhibaano siyaasiyiin iyo saraakiil dhammaantood ka tirsan murtadiinta ayaa warbaahinta ka sheegay in dagaaladii isbuucii hore ka dhacay deegaanka cilahareere ee duleedka muqori ay ku dhinteen boqolaal askar iyo saraakiil ah murtadiinta ayaa ka qayla dhaaminaya howlgallada mujaahidiinta iyo dhimashada tarabeelka ah ee soo gaartay maleeshiyaadka murtadiinta waxayna ku qayla dhaaminayaan in aysan dagaalka kusii jiri karin cabdiqaadir sandheero oo ah duqii hore ee magaalada beledweyne ee maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa sheegay in guuldarrooyinka murtadiinta ka soo gaatay dagaalada duleedyada muqori ay keentay jabkii cadowga ee degmada aadan yabaal
markii ciidamadu ka baxeen taliyihii wuu ku sugnaay ciidankii lixda kun ahaa ku sugnaay aadan yabaal markii ay ka baxeen dabcan sargaalkuu sare ciidanka taliyahooda waa u soceeyey maalinkaa waxay ka dambeeyeen lama arag maalin kasta ugu dambeysa saraakiisha asoo furun jooga lama arag asoo had dagaalka hadda socda maalmahan tegaya furunta lama arag oo ku maqan niyajab wuu dhici karaa ciidanka qalabka siday wuxuu ku duuqaxay sargaalkii ciidamada asoo u horeeya oo macnaha maaratahay nihi jabsan ayay waxay dul mareen degmooyin gobolka hiiraan oo ayay dul mareen ilaa guriceel sii socdeen qaar maquri diyaarad ka raaceen qaar macnaha martii wilatay xeebta soo maray xamar ku soo xaroofeen sargaalka murtadka ah ayaa eedeen kula u jeediyey xasan gurgurta iyo saraakiisha ciidamada oo uu ku sifeeyey kuwa niyadjab iyo lubahaar ka qaaday macrakadii aadan yabaale ee dhacday bishii lasoo dhaafay mahadsanid marwan weerar qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiinah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay kamyan u dhigeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku socdaalay inta u dhexaysa degmada jannaale iyo deegaanka buufow ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada inta la xaqiijiyey waa saddex askari oo murtadiinna qanimadana waa laba qori oo aaki afartan iyo toddoba ah iyo bowshashkooda gubashada waa hal mooto oo murtadiintu ay lahaayeen xiisadda u dhexaysa kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sii xoogaysatay xilli magaalada muqdisho laga dareemayo hub uruursi labada dhinaca nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintan inoo haya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa mar kale cirka isku shareeray xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa mucaaradka iyo dowladda ridada soomaaliya mucaaradku waxay dhaliil xooggan u jeediyeen maamulka villa soomaaliya iyagoo ku eedeeyey xukuumaddan inay ka baxday ballanqaadyadii ku saabsanaa waxay ugu yeereen doorasho xor ah oo hufan iyo in ay caburinayso xorriyadda hadalka iyo banaanbaxa xisbiyada mucaaradka ee loogu kala magacdaray himilo qaran iyo u b d iyo kuwo kale waxay warmurtiyeed si wadajir ah ay u soo saareen ku sheegeen in la joojiyey kulamadii wadatashiga ahaa iyagoo sheegay in kooxda xasan garguurta ay ku adkaysanayso qorshe doorasho oo aan la isla ogolayn waxaa sidoo kale jira sida mucaaradku ay sheegayaan cabashooyin ku saabsan awood isu adeegsi lagu hayo siyaasiyiinta mucaaradka iyo xirnaanshaha qaar ka mid ah xarumahooda dhanka kale wasiirka warfaafinta kooxda eridada soomaaliya ayaa sheegay in mucaaradku ay ka leexdeen masiirka wadahadalka si uu u helo taageero siyaasadeed oo dibadda ah tani ayaa headaan kasii tuuraysa masiirka liita ee kooxda eridada muqdisho waxaana saacadba saacadda ka dambaysa laga dardaarwerinayaa xukuumaddan inay mari doonto waddo la mid ah kuwii ka dhisnaa wadamada afghanistan iyo suuriya ee dhawaaqidda ahaa mahadsanid abushayba munaasabad lagu soo gabagabaynayay fatro waxbarasho ee macadka sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow macadka imaamu sakhaawi oo ah machad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah iyo culuumta qur'aanka waxaa xaruntiisii ugu horreysay laga furay magaalada jilib wuxuuna furan yahay muddo shan sano ah iyadoona machadka ay u soo xidhaysteen arday fara badan oo ugu yimid waxbarashadiisa in badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho muddada uu furan yahay machadka waxa uu soo saaray arday kuwaas oo machadka ka qaatay ijaasada sanadka ee uu bixiyo machadka sanad kasta machadka waxa uu qabtaa munaasabado lagu soo xidhayo sanad dugsiyeedka sidoo kalena ardayda waxaa lagu siiyaa dowraad dheeri ah oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed inta aysan fasaxa gelin dhowaan xarunta machadka ee magaalada jilib oo ah xaruntiisii koowaad waxaa lagu qabtay munaasabad heerkeedu sarreeyey maamulka machadka ayaana ka warramay waxbarashada machadka iyo muddada uu furan yahay waxaa ku soo dhowaataan machad sakhaaw الذي افتتح من عام 1442 وعن فضلنا مانتا اليوم الأخير من دراسة معهد في هذه السنة سند كاكون أفر بقول أفرتن يلح دمات كيسي يا نفرنا سلوغي هي معهد السخاوي حوشقينا يا مدس شن سنة معهد السخاوي وحلو برتا علوم تقرانك كالدون سيدا تصحيح taxfiidka qiraa'aadka oo tobanka ah iyo kutubadii qiraa'aadka ka hadlayey waxaan leenahay marxaban bikum fii machad asakhaawi lilqiraa'aat waalijaazati bisanad wasalaamu calaykum waraxmat allah qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed muddadii lagu guda jiray munaasabadda
وصوتوا بها ما ساق عذبا وسلسلا وفي يسرى التيسير غمت اختصاره فأجناد بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا فتم نظام الدورة احسب بعدها وعام أضاء حجي فأحسن تفاؤلا صددت عن البيت الحرام وزورها المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطوقني الأعراب بالليل غفلة ما هي مقامات الوحي أو طرق الوحي الثلاثة مع الدليل المقامات الوحي وهي أولا إلقاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يسمعه الله كلامه من وراء حجاب ثالثا الوحي بواسطة رسول وهو الملك شيخ عبد واحد waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey munaasabadda maanta waxaan joognaa xafladeeda machad ulimaam asakhaawi liliqraa' walijaaza bisanad khayr badan baa halkaa runtii ka muuqda intaan dee dhagaysannay alqur'aanu wa culuumuh waxba lagama tegin waxaan leeyahay marka hore ikhlaasu alcamal lilaahi casa wajal ahlu lqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatu sida xadiidkiiba ku yimid sharaf intaasaa nooga filan qur-aankaanna haddii lahaa dee fadligiisii dee ehelkiisa laga sheekeeyay lama soo koobi karo nabigu wuxuu lehy calayhi asalaatu wasalaam iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi almaahir bilqur'aan maca safarati alkiraami albarara waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana munaasabadda ka hadlay isagoona la dardaarmay ardayda isugu jirta wiilasha iyo gabdhaha ee wax ka barta macadka imaamu sakhaawi ardadan wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo macadu imaamu sakhaawi ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray qur-aanka ilaahay inay ku bartaan iyo qiraa'aadka farxad weyn iyo inoo tahay maantana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina soo gaarsiiyey sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda gebagabadiisiiyo lasoo xiraaya ee dufcada shanaad ardadana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay aad idin barakeeyo meel fiicanaad maanta maraysaan dadaalkiinana wuu muuqdaa ilaahayna ha idiin ziyaadiyaan leena subxaanahu wa tacaala waxaad barateen ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala cilmi insaan ilaahay uu ku deeqo cilmigii ugu wanaagsanaayu ilaahay subxaana wa tacaala nasiib idinkugu daray idinkoo da-yar qiraa'aadkii tobanka inaad barataanoo ee cilmiga aad xambaartaan yuu ilahay nasiib idinkugu daray nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaan rabnaa arday waxbartay oo ilaahay diinkiisa xambaarsan akhlaaq nalahoo ummadduna beri ay ku hagaagayso macallimiintana waxaan u dardaarmayaa ardayda sida qur-aanka ay u barayaan oo kalaamka ilahay aad oga saxaysaan inaad ugu dadaashaan akhlaaqdoodan inaad wanaajisaan oo ardayga lagu tarbiyeeyo siduu ummadda oola tacaamuli lahaa sida ugu wanaagsan in lagu tarbiyeeyo ardadan insha allahu tacala ina hor joogtaan gabdhihii wiilalba leh ilaahay inoo barakeeyo kuwo diinka xambaaroo ku dhaqma allah inooga dhiga kama marneen waalidiinta oo iyagana bogaadiyey heerka waxbarasho ee ubadkooda ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay bacdallaahi midhahan hadda aan arkayno iyo tacliintan iyo aqoontan iyagaa isku dhabarjabiyey iyagaana noo soo saaray waxaan kaloo u mahad celinayaa bacdallaahi waalidiinta ku soo tacbay ardadan waxa aan hadda maanta arkaynay ee meeshaan ay soo bandhigeen machadu saqaawi innaga ardada waa soo diri jirnay laakiin ma moodeyn midhaha inay intaan dhan yihiin aqoontii intay inaan dhan tahay ilaaha ku mahadsan dhammaan intii ka qayb qaadatay mar hore iyo mar dambe amniga kulli dhammaan waa u mahad celinaynaa aad baan ugu macaansannay idinka waxaan idinkula dardaarmayaa toban qiraad noo soo bandhigteen hadda waa yeelladii baan nahay waa idinku soo tacabnaye cilmigan annagana guryaha markaa noo imaataan bal hal hal qira keliya ha nala baro maamulka islaamiga degmada bo-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaas waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya dowladan sharciga loogu magacdaray safiya bintu cabdimutalib radiallaahu canhu ayuu maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaas munaasabadan lagu soo gebagabeynayay dowladan ayaa ka dhacday degmada bu-aale waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada culimo udiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa gebagabada dowladda kelimaad ka jeediyey sheekh xasan takar oo kamid ah culimo udiinka islaamka isagoona ka hadlay muhiimada barashada cilmiga sharciga ah walaalayaal qofka ahlu cilmiga waa ahlu khashya weeye waltaqwa waliimaan walikhlaas waltawxiid kaas wey ahlulcilmigu kaas wey walidaalika sidaas baa ilaahay markhaatiga uu naftiisa iyo malaa'igtiisa ayuu haddana dadka ahlucilmiga ah oo aan soo sheegnay oo sifaatkaas leh u geliyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana shahid allaahu annahu laa ilaaha illaa huwa almalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist cilmigaa isaga ah ziyaado ilaahay laga dalba wey ilaahay noo ziyaadi la yidhaahdo ilaahay waa ku baryayna ilaah nagu sugl ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaana walaa tacjal bilqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyu waqul rabbi zidnii cilmaa sidoo kale haweenka muslimaadka ah dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey duruusta ay qaateen iyo aqoonta ay kororsadeen waxaa maalmahan inoo socotay dowro saddex maalin ah oo magaceedu uu yahay safiya bintu cabdilmualib dowrada waxaan ku qaadannay waxaa ka mid ah haddii aan bidhaamiyo insha allahu tacaala gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka qur-aanka iyo jamcintiisa sidoo kale waa lagu hadlay oo waan kusoo qaadannay culamo khayr allah siiso alfiqhu fi ahaara sidoo kale waan kusoo qaadannay xuquuqu zawjeen waan kusoo qaadannay infaaq fii sabiili illaah jidka ilaahay in wax lagu baxsado midda ugu fadli badan inay tahana sidoo kale waan kusoo qaadannay aayadaha qur-aanka iyo axaadiista saaad maqlayseen waxaan ku garab taagannahay dhiiggeena ma intiiba laa ilaaha ila allah ay ka qirayaan waxaan kala jecel ma laha gaal iyo gaalla jireenba allahu akbar marka muslimiinta guul allaha siiyo walaalaheena falastiiniyiinta dhibaataa haysataa allah ka dulqaado
bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan rabay inaan wax yar ku soo koobo shicir dowrada aan ku cabiray bismi ilaahi alwaaxid alraxmaani alxayi di ljalaali waalgufraani alxamdu lilaahi aladii qad anzala kitaabahu cala alrasuuli axmeda uma asalaatu allahi waasalaam calaa nabiyina khayri alanaami wabacda ina hadihi manduumah أردت أن أقرأها محدثة عن دورة محمودة مؤثرة مجموعة مربوعة مظهرة وسميت بها صفية التي وفت بسيفها على اليهود وفي اقتداء هذه المكرمة منقبة محمودة مفضلة وكان مطلوبا من البنات يردن أن يكن عابدات وكم بنات قمن في المهالك يخضن الاحتكار في المعارك فضل البنات ليس بالمحصور من قول منظوم ولا منثور ودورهن في الجهاد بارز من حفاظ الحديث حكما maamulka islaamiga ee degmada bu'aal ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlaha diiniya u qabta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid casaam ganacsatada magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ayaa cabasho ka muujinaya burburin uu goobahooda ganacsiga u geystay maamulka gaalada u adeegaya somalilan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa kasoo horjeestay burburin uu maamulka ashhadalla dirirka ah ee la baxay somalilan uu ku hayo goobaha ganacsi ee kala duwan ganacsatadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxay si adag kaga soo horjeesteen tallaabooyinkan foosha xun ee uu ku kacayo nidaamka uu majaraha u hayo murtad cabdiraxmaan ciro iyagoona si adag uga qayladhaamiyey halka loo yaqaano lix iyo labaatanka juun oo inta badan ay ku yaalaan meheradaha ganacsi ee magaalada ayaa lagu soo waramayaa in maamulkan uu ka wado ololahan burburinta iyo barakicinta isugu jira waxayna tani muddo kooban ku sababtay inay ku musallafaan ganacsiyo isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar kuwani waa qaar ka mid ah shacabka hargeysa ah oo warbaahinta la hadlay waana lagu soo guuray un alaabtii waa nalaga jajabiyey dabkii oo ku jiraa nalaga jajabiyey dhibaato badan baa naloo geys wax nala siiyo horena ma jirto waxaanu ku talagalnay ma jirto anigu saaka waxaan la kulmay anoona ogeysiin laysiin runtii meheraddan waa meherad caana oo muddo dheer jirtay haddana ogeysiis wax ogeysiisoo laysiiye ma jirto dadkii xitaa waxaana dadka qodhan waa qaalinayoo dhahaya dee wax ogeysiis laysiiye ma jiro xoog baa la yimaado cagafcagaf baa la geliyey xaggay meesha khatar bay gashay waayo dab baa ku jira dab baa ku jira marka sharcigana meeshana saddex mitir baan u jiraa dariiqii iyo dadkiioo si dul degan oo ku ganacsanaya goobtii oo saaka u soo kollaay hooyooyin fara badan iyo aabbayaal fara badanoo meeshii ganacsi aan u imaaday ayuunbaa cagaf la geliyey xitaa diyaargaroob lama odhan dad fara badan buu leydhku saameyn gaadhay oo annaga ayagun buu leydhku nagu dhici gaadhay oo annagaa meherada kula meeshii laakiin waxaasu dardargelina midna noomay sheegin cagaftii unbay nagu bilaabeen markii dambena maxay ahayd toolay gacanka hadal bay bilaabeen maamulada dabadhelifyada ah ee ay gaaladu ka dhisatay waddanka ayaa har iyo habeen sida tan ugu tunta xuquuqda danyarta soomaaliyeed iyadoona maalin weliba warbaahinta lagu arko shacab cabasho ka ah maamuladan riddada ah una geysteen tacadiyo kala duwan mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina munaasabad lagu sagoontinayay dufcad cusub oo ka qalinjibisay dugsiga hoose ee alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xaflad qalinjabinna oo abaalmarin lagu siinayay arday ka qalinjibisay dugsiga hoose ee alfurqaan ayaa ka dhacday gudaha madarasada waxaana munaasabada ka qaybgalay mas-uuliyiin waalidiin iyo marti sharaf kale dugsiga hoose ee alfurqaan waxa uu ka mid yahay madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay dhowaan waxaa lagu qabtay howlka madarasada xaflad qalinjabin ahayd oo loo sameeyey arday ka qalinjabisay dugsiga hoose waxaana baranayay muddo saddex sano ah kuwaasoo u gudbay dugsiga dhexe ardaydan ayaa tiradooda gaaraysa konton iyo laba arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo qurxiyey ayaa lagu qabtay gudaha madarasada alfurqaan ee degmada buulafullay iyadoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardayda ayaa kelimaad iyo nashiidooyin ku soo bandhigay munaasabadda ولقد بذل معلمونا الأفاضل جهودا جبارة لتعليمنا وتوجيهنا وتسويقنا للتعليم والقراءة فقد التحقنا بالمدرسة ونحن لا ندري قيمة العلم والمعرفة وها نحن اليوم نتخرج من المرحلة الابتدائية وقد تعلمنا قدرا جيدا من العلم الشرعي والمعارف البشرية النافعة والآن نلتحق بالمرحلة المتوسطة ونواصل درب التعليم بإذن الله برفق مديرنا الكريم ومعلمينا الأفاضل فنعم الرفيق ونعم الدرب وكذلك الشكر موصول لولاية بائع الإسلامية وعلى رأسها الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله وحفظ للمتون وفقه ديني وفاقوا قرنهم جودا ووعيا لقول معلميهم بغير ميني فهم مرآتنا وزهور أرضي فرب احفظهم من شر عيني فرب احفظهم من شر عيني وإن لهم أساتذة كراما ذوي الأخلاق والجود المتين طليعة أرضنا دوما وندعو أطال بقاءكم ربي معيني maamulaha madrasada al furqaan ayaa isagana dhankiisa munaasabadda ka hadlay sanadka markuu ahaa sagaalka jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo kowdii sanadkii hore madrasada waxaa ka qalan jibiyey arday aada u tiri badan ilaa ay gaarayaan boqol iyo dhowr arday hadda waxaan u fidhinaa marka in arday kale ay marxaladan ibtidaai ka qalan jibiyaan ardayda waxay soo qaateen maadooyin kala duwan sida culumta shareecada iyo culumta tajriibiga ah haddiin u horeyno maadada oo maadooyinka ay soo qaateen ardayda ka mid ah oo culumta shareecada waa sida maadada tawxiidka iyo xadiidka iyo maadada fiqiga iyo tajwiidkii dhinaca luqaadka ardayda waxay soo qaateen luqada carabiga iyo luqada soomaaliga iyo tan ingilishka markaan u wacino dhanka kale maadooyinka tajriibiga sida mawaadooyinka ijtimaaci waxay soo qaateen ardayda maadada taariikhda iyo maadada juqraafiga waxay kale soo qaateen ardayda culumta tajriibiga maadada riyaadiyaadka iyo culumka waxaa jiray abaalmarino la siinaya ardayda kaalinta sare ka gashay imtixaan laga qaaday iyo qaar ka mida waalidiinta iyo macalimiinta wax ka dhiga madrasada alfurqaan kaalinta saddexaad qaybta alif waxaa u galay ardayga lagu magacaabo xafsa mucallim salaa xabse kaalinta saddexaad ayay gashay waxayna ku guulaysatay insha allahu tacaala shahaado oo dugsiga hoose ah iyo lacag dhan ama jaayisa dhan konton doolar allahu akbar fasalka alif kaalinta labaad waxaa u galay gabadha la yidhaahdo romaan xasan maxamed haye romaan soo istaag shalay jaasidii waa toddobaatan doolar fasalka alif kaalinta koowaad ardayga u galay ardaydii ka qalijibisay dafcada labaad madrasada alfurqaan alasaasiya waxaa insha allahu tacaala haddan u gelaynaa jaa'iso oo jaa'isatul ikraam ah oo macallimiinta insha allahu tacaala loogu talagalay maamulka tarbiyada tacliimta ee gobolka oo guddoonsiinaayo macallimiinta juhdiga dadaalka ardaydan kusoo bixisay intaas la soo daala dhacayay insha allahu tacaala jaa'iso lagu ikraamaayo ayaan guddoonsiinaya insha allahu tacaala waxaa inoo haray jaa'iza oo ah jaa'isatu shakhsiya التعليمية في الولاية جائزة شخصية أو والد والدين تكمل وحبرشدة مدارسة أيو وحبرشدة كسر على تقولك قارها كدقمدة مدرسة الفرقان يعني كله يعني قيمة وين كله أيا إن شاء الله تعالى ما مركو حيق وأنسدين إني محوى قدوسيان وأنا والدك اللي رادو عبد الله عبد الرحمن إن شاء الله تعالى وأنا مقياي وحان أقعد دون ويلكيسي حمزة إن شاء الله تعالى حمزة فليتفضل مشكورة ماجورة waa qayb ka mid a dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay uu ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu